walow alaba suldaanun hadduu suldaan doono man haweenay dukirad lagu sheegay bisuu'in xumaan lagu sheegay fa ajhadat naxdintiibay ilma soo tuurtay bumilaljiniinu urjiifka waa la magdhabayaa waxau sheekhu leeyahay haddii suldaankii ama qaadigii ama dee cid mas-uulihi ay dalabtoy wacdo gabadh lagu sheegay xumaan oo la yidhi xumaan bay samaysay buu ihi soo qabta halkan ha la keen markii dabeedna samankii loo dhibay ama askartiiba ay aragtay ayaabay argagaxdayoo ilmo caloosheeda ku jiray baa ka soo dhacay duminaljiniinu ilmaha waa la magdhabayaa markaa urjiifka waa la magdhabayaayo ninkaa suldaankaa ee amarka bixiyey tolkii ayaa lagu leeyahay urjiifka oo quraa lagu magdhabaya quraduna imika waa shan halaadun addoon bay ahayd markii hore shan halaad baa lagu magdhabaya haddii aanu dee wax weyn ahayn markaa bisuu'in taawi yidhi waxba qeyd maaha ee haddii masalan dee daynba lagu leeyahay waa la mid haddii xataa dee beenba la sheego oo qofku been sheego deedna sidaa ama qaadiga lagala sheego wa halkaasaa lagaa doonayaana iyaduna waa la mid markaa suldaankana dee waxaa la mida cid aliyaaliyo cid kasta oo laga haybadaysanayo ayaa iyaduna la mid ah marka dee dumarada iyo siraajuddiin albulqini baa yidhi bal intaan loo yeelin ama aan wax loo wegeynin dee in layska hubsada ayaa habboon waaba intaasoy dee uriya wax leedo ka soo dhacday walow wadaca hadduu dhiyo sabiyan ilmo ayaa fii masbacatin meel oo bahaalaleeya ayuu dhigay faakalahu sabucun bahal baa cunay falaa damaana mag laguma le ninka halkaa dhigay waqiila waxaa la yidhi lam yumkinhu haddaanay suurto gelaynin intiqaalun ka wareegidiyo haddaanu ilmahaas ka wareegi karayn halkaa damina wuu magdhabaya waxuu sheekhu leeyahay nin baa sabi ilma qaaday markaasaa wuxuu dhigay fii masbacatin masbaca waa dhulka bahalaha badan dhul bahala badan ayuu dhigay faakalow sabucun markiiba waraabaa ula yimi ama bahal kale oo di ka siiyey falaa damaana calayhi ninkii dhigay meeshaa magdhow laguma lahaa maxaa yeelay waxay leeyihiin dee dhigidda uu halkaa dhigay ihlaag maaha dhigidda uu halkaa dhigay may halaagin yacni bahalkana dee isagoo afka uma gelinin ee sida qaalibkaa dee bahalku waaba ka cararaa bay yidhahdeen dadka markaa saas ayay ku cellaynayaan qiil baa wuxuu leeyahay maye haddii aanay suurto gelaynin ilmahaasi inuu meeshaa ka wareego oo masalan dee waaba ilmo yar ama waa mid iska daciifa damina waa magdhabayaa maxaa yeelay isagoo aan dhaqdhaqaaqba lahayn oo aan warwareegi karaynin marka meeshaa la dhigaa ihlaag baa lagu tirinaya marka halaag baa lagu tirinaya mar hadday xaaladdu sidaa tahay markaa sabiga dee baaliqa ayaa ku baxaya oo isagu khilaaf kuma jiro sabigaa masbacadana haddii aanay ayana meel dee aan bahalayo waxba lagu ogeyn haddii uu dhigo ay oo bahal uu dabeedna sidaa ku cuno damaan iyadana laguma leh walow tabica hadduu la raaca bisayfin haariban minhu midka ordayuu seef la daba cara fa ramaa nafsahu nafdiisi uu bimaa-in ku tuuray aw naarin ama ow min sadxin ama meel sare falaa damaana mag ninkaa u celiyanayo laguma leh ee walow waqaca hadduu dhaco jaahilan isagoo ka jaahila licamalin dhala-aan buu dhacay ow dulmatin ama madow damina waa magdhabaya wakadaa low in khasafa bihi hadduu la goo saqfun fii harabi oradkiisiina waa la mid fila sax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay nin baa la daba cararay nin kala seef walow tabiica bisayfin hadduu la raacu la daba galo hariban mid ka ordaya dee seefta hubun baa looga jeeday mindi buu la daba caray ama seef ama qori buu la daba caray taw buu ka yidhaysana taw buu ka dabayey ninkii argagaxba ilaahay ku duro faramaa nafsa bimaain berked halkan unbuu dalaq isku siiyey ama ceed aw naarin ama cashiish meelaha lagu gubo unbuu dhex galay ama ceelba aw min sadxin ama dee meel dheeruna biriishkaasunba bay isla dhaceenoo dee waa iska tuuray ama buuriyo waxbuu iska tuuray falaa damaana wax magdhawo laguma leh kaa daba ordayey maxaa yeelay dee qofkani isagaa nafdiisii halaagay nafdiisiisa kani sabab unbuu la yimi oo daba orar unbuu la yimi dee sa- mubaasharadana waxaa laga horma sababtiiyo mubaashara markay kulmaanna mubaasharadaa la hormariya qofkan isagu sabab unbuu keeno wuu daba ordayey maxaa markaa sababkii noocaas ha baabi'iyey dee baashiridan uu qofka isagu la yimi wixii uu ku halaagsamay dee waa qof ceel qoday oo kale oo dabeedna mid kale uu gunta u dhigay dee markaa waana qof wax kala garanaya hasabi yaroon mumayizeen ama majnuun aan midkoodnaba tamiisnayn iyada waa la damaanaya haddee wuxu uhi falo waqaca kii ordayey hadduu meeshaa ku dhaco jaahilan isagoo ka jaahil oo leecama ninkuba waa indhalaaleeriyanay ow dulmatin ama madow oo habeen bay haydoo dee ceelunbuu dalaqiyo isagoo la eriyanayo damina markaa kii eryanayay wuu mag dhabaya mar hadday xaaladdu sidaa tahay maxaa yeele qofkani dee markaa umuu qasiyey nafdiisa inuu halaago markanuu ama indhaalaayu meel ka duulay ama waaba indhaqabeeye mugdigii uu meel ka dhacay isagoo ninkan uu ka ordayaa nafdiisa inuu halaago umuu qastayn ninkan eryanayeyna isagaa dee ninkan u dhibaateeyey inuu halaagaa galo wakadaa lam khasafa bihi hadduu la go-ana waa la mid saqfun fii harbi markuu cararayey haddii meeshuu cararaya saqaf la go-o ayadana wuu magdhabayaa ka hordaya filas ay haddaan qaban maxaa yeele isaga ayaa dee ku xambaaray orodkan oo shaygan u baahiyey walow sullima haddii loo dhiibo sabiyun ayaa ilaa sabbaaxin kuwaasoo dabaasha yaqaanee dabaasha waxbara ayuu dheh liyucallimahu si u baro faqariqa ilmihii baa dabeetana qarquumay wajaba diyatuhu magtiisii waa waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii loo dhiibo sebi ayaa waxaa loo dhiibay ilaa sabax mid oo dabaasha yaqaan oo dadka dabaasha waxbara ah ayaa loo dhiibay liyucallimahu siduu dabaasha u baro dabeedna si waday faqariqa waar sidaa dhahiyo sidaa dhabuyo dabeedna waa quusayba ma isagaaba soo geliyeyoo halkiibuu ku quusay wajaba diyatuhu magtiisii waa ku waajibaysaa dee kaa waxbarayay tolki ayaa magtiisii lagu leeyahy maxaa yeele isaga ayaa halleeyey markuu hi anaa barayana inuu ilaaliyo ayuu islaazimiyey markaa diye shibulcamdiya ayaa lagu leeyahay tolki waa macallin unbuu ka dhigan yahay dee isidhi yarkii yar dhangadeey oo ilaahay ka raaciyey wayadmanu qofkii waa magdhabayaa bixafri bi'rin ceel qodidii cudwaanan collaytan iyo yacni gardarro uu qoday laa fii milkii hadduu ka qoday ma waa mawaatin iyo meelaan wax lahayn cidi lahayn waxau sheekhu leeyahay waxa uu qofku magdhabayaa wixii k ka yimaada bixafri bi'rin cudwaanan hadduu ceel u qodo si collaytan ah iyo xadgudub ah hadduu ceel u qodo wixii ceelkaa ku yimaada ee wax ku wax noqda wuu magdhabayaa qofkaas oo maxaa la odhan karaa cudwaan weeye ama xaqdarro ayuu ceelkaa ku qoday ama xadgudub buu u qoday maxaa la odhanayaa masalan dee meel cid kala leedahay bu intuu iska tegey ayuu ceel ka qoday ama meel ay cid wada leeyihiin buu ciddii kaloona ogolaan ka qoday ama waddo ayuu ka qoday cidhiidhi ah wax allaale wixii markaa wax ku noqdaa wuu mag dhabayaayo ama aadami ama xoolo ah mag ayuu ku mag dhabayaa xoolihi hadday wax ku noqdaan iyagana waa mag dhabayaa laakiin waxa shardiga marka masalan qofkaasi uu ceelkaa uu qoday wax ku mag dhabayo horta cudwaankii iyo xadgudubkii waa inuu sii jiraa ilaa intan lagu dhacayo milkii kayr ha ka qote e haddii kii lahaa ugu ogolaaduu yidhaahdo waa kuwa hagaagsantae ha ku qodnaado hadduu yidhaahdo ninkii ma magdhabayo ama masalan meeshuu ceela ka qotay buu milkiyeyba waxaa kaloo la shardiya inaan mubaasharo kale meesha imanin ninkani ceelka halkaa ha ka qodee hadduu mid kale ku rido ama qofku uu nafdiisa ku rido dee qofkii magdhow markaa lagu yeelan maayo qofkii magdhow markaa lagu yeelan maayo laa fii milkihi wa mawaatin laa walaa yadmanu bixafri bi'rin fii milkihi qofku laakiin hadduu ka qoto ceel milkigiisa hadduu ka qoto meeluu isagu leeyahay ma magdhabayo wixii ku yimaada maxaa yeelay tacaddi qofkaasi ma samaynin waa marka dee uu ogeysiiyey ninka maaligahi meesha inuu ceel ku sugan yahay ama ay dadka u muuqato ninkan dee soo galayna qof iska ilaalin karayo u yahay haddii laakiin masalan dee aanu ogeysiinin qofka u soo galayna qof indhalow yahay waa magdhabaya markaa masalan waxaa kaloo ku magdhabaya hadduu aada u ballaadhiyo oo masalan dee ilaa labaatan mitir oo kale hadduu ka dhigo ama masalan dee dad jaarkiisa ayay u dhaweeyo dabeetana si ay wax ugu noqdaan taa lafdeeda waa magdhabaya wixii ku yimaada wa mawaatin walaa yadmanu bixafri bi'rin fii mawaatin hadduu ka qodo qofku meel mawaada meel aan cidina lahayn hadduu ceel ka qodo ayana ma magdhabayo oo u qodo tamalluq ama irtifaaq yacni aada milkidid ama yacni aada yar dheefsatid oo intaa masalan reerkaagu ag degan yahay una iska u qodo isagoo milkigiisa ka qoday ayuunbay lamid xadiid imaamu muslim uu warinaya albi'ru jarxuha jubaarun saxiixo saxiixulmuslim oo ku sugan ayaa rasuulku wuxuu uhi ceelka waxyeeladeedu waa jubaarun waa hadur caga soo qaad ma leh hayr madmuun weeye marka waxay ku xambaareen culimadu kaa dee uu qofku meesha mawaadka ama milkigiisa ka qotay laakiin hadduu meelo kale la tago dee tacaddi bay noqonaysa iyo xadguud minu qofkaasi wey marka dee milkigiisaasi mawaadka ha ka qotee waa inaanu tacaddi lafdeeda aanu ku samaynin sidaynu sheegnay oo masalan aanu dee cid kalena ku dhawaynin isla markaa tawsiicin aad u badanna waa inaanu ku samaynin walow xafara hadduu ka qodo bidihliizihi yacni daaradiisa ama qolqolkiisa hadduu bi'ran ceel ka qodo wa dacaa rajulan nin dabeedna u yeedho fasaqada uu ku dhaco fal adharu damaanuhu inuu magdhabayo weeye waxau sheeku leeyahay haddii uu ninku ka qodo bidihliizihi dihliis waa kelima farisiya mucaraba waa kelimad farisiya oo macnaa la carabiyeeyey markaa dihliis waxa weeye waa halkaasuun adigu qolqolkiisaas ma gurigiisa markaa daaradiisaa hore weeye haddii uu ceel halaa ka qoto wadcaarajuna nin buu uhi warkaalay waana bartii la soo marayay ninkan u yeedhayna ma oga siduu isaga soo socday baa ninkii fasaqada guntu ugu dhacay dee mugdi baa jiray ama waabayn dhala faadharu damaanuhu ninkaasi waa magdhabaya ninkaas maxaa yeelay isaga ayaa ku dagay kana nafdiisa inuu halaago dee uma qastiin diyatu shibilcamdi baa lagu leeyahay ow bimilki kayrihi buu ka qoday ceelka meel cid kala leedahay ow mushtarakin buu ka qoday bilaa idin fa madmuunun waa la magdhabaya ow biariiqin dayiqin waddo cidhiidhiya ayuu ka qoday yaduru lmaarata kuwa maraya dhibaya fakadaa saasoo kala wey ow laa yaduru ama aan dhibaynin waadina limaamu imaamkiina waa fasaxay falaa damaana magi ma jirto magdhow ma jira wailaa haddii kale waad eegi fain xafara limaslaxatihi hadduu u qoday fadamaanu baa guudkiisa ow limaslaxatin caamatin buu u qoday falaa fil adhari haddaan qabanno damaan kama waajibayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninku ka qodo ceelka bimilki hayrihi meel cid kala leedahay ayuu ka qoday isagoon ka fasax qaadan ayuu iska qoday ow mushtarakin ow bimilkin mushtarakin meel la wada leeyahay isagii cid kala leedahay bilaa idnin min shariik isagoon kii kalay wada lahaayeen ogolaansha ka haysan buu ka qotay fa madmuunun qodidaa uu meelaa cid kala leedahay ama meelay cid wada leeyahiin una ogolays ogeysiinin ceelkaa uu ka qotay wixii ka yimaada wuu magdhabayaayoo tacaddi ayuu sameeyey qofkaas waa wayadmanu bixafri bi'rin cudwaanantii bay mihaal u tahay ama sharax oo kale ow biariiqin dayiqin yaduru lmaara amaa wuxuu ka qoday waddo yaroo cidhiidhi ah oo dhibaya markaa dadka marayaana waa ku dhibaatoonayaan fakadaa sidaas ayuu dhammaankiisa ugu waajibayaa walow xataa dawladdaba fasaxa ka soo qaata e mar haddii waddo yaroo cidhiidhiya oo dadku ay ku dhibaato mudanayaan uu ceel ka qoto walow fasax kasta ha la siiya wixii ku yimaada wuu magdhabayaa qofkaas wuu magdhabayaa aw laa yadaru amaa haddaba ma dhibayo meeshanuu ka qotay waa dariiq weyn dariiqa waasica ama waddada bartankeedii uu ka leexiyo koono yar oon dadku waxba yeelayn buu ku nabay waa dina alimaamu imaamkuna wuu odnay oo bimacnaa maamulka iyo dawladda markaa jirtana qodashada meesha ah idan ayuu ogolaansha ayuu kahaysaa falaa damaana ninkaas magdhow laguma laha wixii godkaa ku yimaada ee ku dhaca hadduu markaa maslaxadda dadkao dhan u qoday iyo hadduu maslaxada nafdiisa u qorayba wax tacaddiya qofkaasi ma samayn mar haddii waddaduna ay leed dadka way ka wada dhaxaysaayeen ay weyn tahay oo dhinacna uga baydhay maamulkana ogolaansho ka haysto ninkaasi wax gaboodfala muu samaynin wailaa haddii kale halkay u noqonaysaa wailaadaasi ta dambe wa adina alimaamu wailaa yu imaamku ma ogolaanin ninkani qodiddan fasaxuma soo qaadanaya isagunba iskaga dhuftay un waana waddadii waasic ahayd labaa loo kala qaadayaa markaa fa in xafara limaslaxati isagunbaa meeshan ceel yar ka dalooshadayoo xidhay oo doonaya isagu inuu wax ka dhigto fadamaanu baa calayhi magdhow ayaa lagu leeyahay fil adari haddaan qaban fadamaanu ayaa lagu leeyahay ninkaa haddaan imaamkuu sugin maxaa yeelay dee haddii dadka ka wada dhaxaysu keligiisa uu iska goosto ama limaslaxati uma goo qodin aw xafara limaslaxatin caama dan guud ayuu u qoday oo masalan ceelkan wuxuu u qodayey dee si ay dadkan waddada maraya raadan uga cabbaan ama balli yar buu meesha ka samay si ay biyo u galaan oo dadku ay u intifaacsadaan ogolaanshana ma haysanin falaa damaana magdhow laguma laha fil adari haddaan qaban maxaa yeele maslaxadii caama ayaa ku jirta mar haddii qofku uu ixsaan iyo wanaag samaynayana dee inuu maamulka iyo marmaridiisu ku dhib noqotaa laga yaabaaye waxba idan la-aantaas yeeli mayse mar hadduu dadka ulu qodayo isagu aanu dan shaksiyeed wadanin mar haddaanu dan shaksiyadeed wadanin wa masjidun masjidna ka dariiqin buu la mid yahay masjidkuna waddada ayuunbuu la mid yahay macnaha wuxuu uga jeedaa qodidda masaajidka dhexdiisa wax laga qodaana waddadii ceelka laga qodayay ayuunbuu la mid yahay halkii la isu waafaqsan halkii la isku khilaafsanaaba oo markaa ma bannaan tahay dee qofku inuu masaajidka dhexdiisa ceel limaslaxati nafsihi uga qoto imaamkuba ha ogola ha ogolaaday macnaha sidaas inay bannaan tahay uu ka samaysan karo hadduu ogolaansha haysto ayayna tusinaysaa siraajudiin albulqini sheekha la yidhahyo ragga ugu waaweyn madhabka ka mid a ayaa wuxu hi hada laa yaquuluhu axad cid odhanaysaa sidaa ma jirto marka waxay leeyihiin tashbiihaasi la leeyahay waa masjidun ka dariiqin waa fii bacdin wujuuhun ayay iskaga mid ka yihiin laakiin wujuuhda oo dhan iskaga mid kama aha oo dee limaslaxati nafsi qofka masaajidka ugama qodan karo ceel laakiin dee mid caamahi wuu uga qodi karaa marka culimada qaar baa yidhi waa karaaye markaa masjida in laga sameeyo ama maslaxa caama hawn ama maslaxati nafsi ha u ahaaday in laga sameeyaaba ma bannaan qaarna waxay leeyihin haddii bal masalan la yidhaahdo dee waa bannaan tahay qofkii qoday markaa magdhow ku iman maayo darkay sheekha la yidhaahna waa damaanayaa buu leeyahay marka waa inaanu dee meeshaa salaada kutukashadeedii mancinaynin oo masaajidka uu waasic yahay waa inaan dadka dee masaajidka soo gelaya aan dadka ka cabaya aanay mashquulinaynin masaajidka waa inaan dhibaato ka soo gaadhin waxyaala caynkaas ayay shardi uga dhigeen wamaa shayga tawallada ka dhashay min janaaxin yacni berande ilaa shaaricin loo saaray fa madmuunun weeye ma mid la magdhabaya weeye wayaxillu waxaana xalaala ikhraajulmayazibi mayazibi min jaroorada ubixintoodii ilaa shaaricin waddo weyn in loo bixiyo ayaa bannaan wataalifu bihaaka ku dhintaana madmuunun mid la magdhabayo weeye filjadiidi haddaan qabanno ee fain kaana bacduhu barhkii hadduu filjidaari ku jiro oo fasaqada alkhaariju kii baxsanaa uu dhaco fa kullu damaani baa lagu leeyahy wain saqada kulluhu hadduu dhammaantii dhacana fa nisfu baa lagu leeyahy fila saxi haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay waxaa ka dhashaa ee waxyeelaa min janaaxi janaax waxa weeye waa barandihii kaama looxiyo wax kala ilaa shaarici waddo loo saaray oo lagu hadheeyo wixii ka dhashaa fa madmuunun qofkaa waddadaa u saaray barandaha wuu magdhabayaa dadkaba maraya meesha ha dhimayo ama yaanu dhimin imaamku ha golo ama yaanu ogolaan maxaa yeelay dheefsiga shaarica la dheefsanayo salaamatu alcaaqiba ayaa shardi u ah yacni inaanu keenaynin dhibaato ah ciribtiisu ay nabad qabto adugu dee inay waxyaala yimaadaan masalan dee dhulgariir oo kale iyo waxaankaasi inay yimaadaan oo deedna saa uu ku burburo mooyaana yidhaahdeen dee taasoo kale ma magdhabayo marka wuu magdhabayaa fa madmuunun waxa wuu magdhabayaa kaga yimaada waxa la ilaaliyo wixii markaas ku yimaado qofku waa magdhabaya markaa shaaricana dee haddii milkigiisii uun uu joogo ayaa ku baxaya ama milkii kayr oo loo ogolaayo damaan male markaa wixii ka yimaada tacaddi ayaanu samaynin tacaddiga qofku markaa muu samaynin waayo taasi waa masalo wayaxillu waxa xalaala buu sheekhu yidhi ninkii muslimkaa waxa u xalaal ikhraaju lmayaasiib inuu u saaro minjarooro mayaasiibtu waa minjarooradii inuu u saaraa buu leeyahy ilaa shaaricin dee waddadii inuu isaga saaraa buu leeyahay walow imaamku iyaanu ogolaanin be maxaa yeelay de waxay la mid tahay in barandihii oo kale xadiidu xaakim warinayo ayaa tilmaamay inuu cabbaas uu samaystay minjaroor dabeedna cumar bin khadaab baa yidhi ha la fujiyo intay biyaiyo wax kaga soo dhacdhaceen cumar oo hoos maraya ayuu yihi ha la fujiyo markii la fujiyey buu dabeetna cabbaas arkay uu soo baxay war ma waxaad fujinaysaa buu yidhi minjaroor rasuulkii ilaahay uu halkaa ku sameeyey ayaad adigu fujinaysaa buu dabeetana wuxuu yidhi cumar bin khadaab waqaaf buu ahaa baa la yidhi yacni nin isdul taaga ama aada isu ag taagayo nusuusta wuxuu yidhi mar hadday sidaaba tahay oo shay rasuulku halkii uu geliya anugu aan ka qaaday wallaahi nin dushayda isku taago un baa saaraya buu dushaydana hala isku taago halkiisina ha lagu celiyo buu ta halkiisii lagu celiyo baa marka way iska bannaan tahay in loo saaraa wataalifu biha madmuunu fi ljadiid buu yihi haddaba u saartaye wixii ku dhintaa ama biyaheedii ama iyadii xugna madmuunu fi ljadiid waa la magdhabayaa qofkii wuu magdhabayaa hadday dhagxaan iyo wuxuun dee aqalkii intay ka soo raacaan ama quraarda iyo wuxuun dee qof mar ayuu dhashay ka siiyaan adigaa lagaa doonayaa macnaa waa inaan dee aan wax dhibaati aanay ka imanin ayaa u shardiya ilayn dheefsiga shaaricaah marka dee waxay ka dhigan tahay masalan ama lamida haddii masalan ninku aqal dhisanayo dabeetana halkaa u dhooqo ka walaaqdo oo dabeetana meeshiiyo biyo ku asqaysiyo dee lagu turunturoodo wax lagu noqdo dee waa magdhabayaa wixii markaa meesha ka yimaado qadiim wuxuu leeyahay damaan lagumala waa shay iska daruuriya buu leeyahay jeedidkuna wuxuu leeyahay daruuri maaha oo dee ninku dhulkaabuu keeni karaayo dee meeb ceel baabuu samaysan karaa si uun dadka uu ka ilaa garan waayi maayo haddaba wuxuu sheekhu yidhi fa in kaana bacduhu hadduu barhkiya damiirku xagguu noqoy miisaabku u noqonaya minjaroorka jinaaxiina wuu noqon karaa yacni bahalkii barandhihii hadduu barhkii ku jira buu ihi fil jidaari barhkii baa gidaarka ku dhex jira barhkiisa kalena dee dabadda ayuu soo baxsan yihi masalan kala badhna gidaarka ayuu ku jiraayo masalan dee aqalka ayuu kusoo ceshan yahay kala badhna dabadda ayuu baxsan yahi fa saqada alkhaariju intii baxsanayd unbaa intay dhacday go'day wax dishay fa kullu damaani ninka waxaa lagu leeyahay magdhowgii oo dhan masalan minjaraarkii waxaad ka soo qaaddaa dee inay jinga dheer oo la dhuubay isku taallay ahaydoo masalan kasoo qaad laba mitir ba ah ama saddex mitir ba ah saddexdaa mitir baa mitir iyo badhna guriga ayay dul saaran yihin ay ku jiraan mitir iyo badhna waa ka baxsan yihiin mitir iyo badhkii ka baxsanaa ayaa haddaba jabay oo dhacay markaasay wax dileen fa kullu damaani magdhowgii oo dhan waxaa waxyaala masalan qof buu dilay qofkaa magdhowgiisi o dhan baa lagu wada leeyahay wain saqada kullu hadday saddexdii mitirba isa soo raacaanna oo dhammaantii intii daakhilka intii khaarijka ahaydba fa nisbuhu dama waxaa waxyeeladaa ku timi barhkii ayaa ninka lagu leeyay sila sax haddaan qabanno macnaha ujeeddaduna maxay tahay ama maxaa u kala farqiyaa waxay leeyihin culimadu nimankan fuqahadu meeshay wax ka soo saareen waa aad bay u cajab qabtaa waxay leeyihiin qofkan inta horta aqalkiisa ku jirta waa loo ogolaayoo iyada dammaan kama imanaynin waxaa damaanka keenaya ama magdhowga waa intan baxsan bay ahayd markaa intii baxsanayd ee damaanka keenaysay hadday go'day waxyeelayso waxyeeladaasoo dhan ninkii waa laga doonaya oo wax qofkan magdhowgiisa uu ku waajibaya baa keenay wain saqada kullu hadduu dhammaantii wada dhacana fa nisfu damaanka barkii ayaa ku waajibaya oo dee dhimashadani waxay ku timi intii milkigiisa ku jirtoon damaan ka imanaynin iyo intii baxsanayd oo damaan ka imanayay deedna waa loo qaybiyey labadoodii nisaan bay dabeetana noqotay waxay yidhahdeen markaa culimmadu laqdi ayaabay masaladan ku sameeyeen xagga fiqihaan ama yacni googaalaysoo kale waxay yidhahdeen waxaanu leenahay ama waxaa jirta nin haddii uu qof masalan loox ama shay ku dilo diyadiisa barhkii ay ku waajibayso shayga oo dhan hadduu qof ku dilo diyadiisa barhkeed ayaa ku waajibaya hadduu barhkii ku dilana diyadii oo dhan baa ku wada waajibaysaa waa masaladan aynu hayno lafteeda un hadduu shayga oo dhan ku dilana diyada barhkeed baa ku waajibayaa hadduu barhkii ku dilana diyadii oo dhan baa ku wada waajibaysaa waa laqsi baa la yidhahdaa fa nisfu fil asaxi markaa niski ayaa ku waajibaya wain banaa jidaarahu hadduu gidaarkiisa dhiso maa'ilan idaa shaaricin isagoo u eelanaya ama u janjeeda wado faka janaaxin buu lamid yahay ow mustawiyan ama isagoo toosan buu dhisay famaala waa ishay dabeed wasaqada waa dhacay falaa damaana magdhow lagu maray wa qiila waxaa la yidhi inamkanow hadday suurtogelaysay hadmuhu inuu buriyo wa islaaxu iyo hagaajiya damina waa magdhabaya ee walow saqada biariiqi hadduu ku dhaco facatara bihi shaksun qof uu ku turunturoodo aw talifa maalun ama xoola ay ku dhintaan falaa damaana fil asaxi asax haddaan qabana magdhow lagu maray waxau sheekhu leeyahay hadduu ninku dhiso gidaarkiisa ayuu dhisay mailan ilaa shaaricin wuxuu ka tegay dee isagoo hayslahoo qallooco oo wadda ku janjeera ama dee milki cid kala leeday faka janaaxin buu la mid yahay barandhihii oo kale oo wixii ku dhintaa walow imaamkubaa ha ogolaadee dee waa la magdhabayay ilaa shaaricin taana idhi hadduu milki kaleu leeyahay inuu ku fooraro damaan male leanna wuxuu leeyahy milkigiisa siuu doona inuu dhisto haddaan dee cid kale aanay u kiraysna amaanay ku jirin markaa waa marka uu xaggaa usii janjeedho laakiin wuxuu yidhi ow mustawiyan gidaarkan wuxuu dhisay isaga oo toosan famaala dabeedna gidaarkii ayaa leexday oo waddow leexday ama milki kalu leexdo waxbaa ku dhacayoo biyo iyo waxbaa galay wuu janjeersaday wasaqada dabeedna waa dhaco shay qof waxugu dhaco wuu dilay falaa damaana magdhow laguma le ninkaa maxaa yeele qofkani milkigiisiibuu ku tasarufay iilashadana de isagu muu keenin gidaarkan weecdayna ee qalloocdayna isagu muu keenin markuu dhisanayana milkigiisii ayuu dhistay de isagoo iska dhacayunbuu ka mid yahay qiil baa wuxuu leeyahay inamkana wahadmuhu wa islaaxu damina war ninkan hadday uu suurto gelaysay inuu dumiyo oo uu hagaajiya dee waa magdhabiya isagaa gabad falsabay ilan waxaan janjeeray waddada ku eega mahayn haddii laakiin ninka ay ka basahayd oonay u suurto gelaynin dee waxba yaanu markaa meeshaa ka magdhabin buu leeyay laakiin hadduu ku dhaco buuri waddadii walow saqada biariiqi gidaarkii ayaa waddadii iskaga dhacay facahara bihi shaksun dee qof baa ku turunturoodo dabeedna madaxa dhagxantii mid kamida ku dhuftoo dhintay falaa damaan ow talifa maalun ama maal baa ku dhintay falaa damaana magdhow laguma laha fila saxeedan qaban waxau sheekhu uhi walow saqada biariiqi hadduu waddada ku dhaco facahara bihi shaksun ow talifa maalun falaa damaana fila saxi magdhow laguma leh mar haddii wixii markii hore u dhisay uu dhaco deedna qofuu ku turunturooda ama maal ku dhinta damaan laguma leh fil asaxi maxaa yeele milkigiisii ayuu ka dhisay iilasha la-aan dhiciddana dee ficilkiisa kuma iman bay leedahay ama ha ku gabood falo ka qaadid ama iu kugabood waxay leeyihiin haddii uu ka qaadi waayey taaniga asaxa ka hor jeedaana haddii uu ka qaadi waayey dee isaga ayaa gabood falayoo magdhowgii ayaa lagu leeyay sidaas ayaana mukhtaar oo la doortay bay leeyihin culimada badidooda walow daraxa hadduu ku duro qumaamaatin qashin iyo wa qushuuru batiikin xabhabka qolofdiisii ayuu biariiqin ku tuuray fa madmuunu weeye cala saxiix haddaan qabano waa la magdhabaya wixii ka yimaada waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku tuuro qumaamaad jamcu qumaam waa xashiishkii ayuu wadda ku tuuray waqushuuru biiikin xabxabkii ama muuskii iyo rumaankii iyobuu qulufdoodii ku turay waddadii dee dad baa ku turundurooday isla rogtay deedna waa ku dhinteen fa madmuunu wey cala saxiixi haddaan qabno sida saxiixa waa madmuun maxaa yeelay wuxuu dee waddadii dhigay wax dadka ay dhibaata kaga imanayso waddadana wax dadka ay dhibaata kaga imanaysa in la dhigo dee may ahayn oo may habboonayn wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay waxyaalihii diyada waajibinayey ka waxa intaa hore sheekhu inooga soo hadlay markaa sababta waxalaagtay uu mid yahay halkan wuxuu inooga hadlayaa iyadoo sababta waxalaagtay ay dhowr yihiin walow tacaaqaba haddii ay isla cirbiyaan oo ay isaga dambeeyaan sababaa halaakin halaag labadii sababood ayaa iskala cirbiyey oo qof uu ku dhintay fa calal awali ka hore ayaa magdhowgii lagu leeyahay waa maxay bi-an xafara waa inuu qodo midiceel wa wadaca aakharu mid kalena xajiran dhagaxudhiga cudwaanan labaduba si xadguduba ay u qodaan oo uu u dhigayso dhagaxa fa cuhira bihi dabeedna lagu turunturoodo oo waqaca alcaasiru kii turunduroodayna uu ku dhaco bihaa ceelkii fa calalwaadici ka dhagaxa dhigay ayaa addamaanu damaanka lagu leeyahay ee fain lam yatacadda haddaanu xadgudmin alwaadicu ka dhigay falmanquulu see la soo raray tadmiinulxaafiri ka qoday in laga magdhabayo weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay isla cidhbiyaan halaag labadiisa sababood macnaha laba shay oo mid waliba hadduu gaarkiisa ahaan lahaa uu halaagi lahaa ayaa isla cidhbiyey oo bimacnaa isaga dembeeyeyoo ka wada qayb qaatay qofkan dhimashadiisa ka hore ee xagga dhimashada ama diliddan ku horreeya maaha xagga helidda iyo dhigidda ka hore xagga dhimashada ku horreeya ayaa magdhowgii uu raacaya markii quw ahaan iyo awood ahaan isaguu ku rajaxmo waa maxay labadii sababood masalan wuxu uhi bi-an xafara shaksun bi'ran qof baa ceel qoday wa wadaca aakharu xajaran mid kalaa soo cararoo isna dhagax buu duldhigay ceelka qarkiisii buu isna dhagaxii duldhigay qoodidda iyo dhagax dhigiddaasina waa cudwaanan mid waliba waxa weeyaan xadgudub ayuu kana u qoday oo mase milki kayro kale u ka qoday kana ogaan buu si isna usii dhigay ama qodidda ha horrayso ama ha dambayso dabeedna markay sidaa tae midna uu godkii qoday midna dhagaxa duldhigay ayaa fa cuhira bihi dhagaxii ayaa lagu turunturooday nin baa dhagaxii intuu ku turunturooday wa waqaca alcaasiru kii ku turunturooday qasadla'aan buu bihaa ceelkii dabeedna ugu dhacay ceelkii buu gunta tegayoo halkii buu ku dhintay markaa laba sababood baa meeshii yaalla mid waa dhagaxa uu ku turunturooday midna waa dhiciddan ceelkan ku dhacay labadaas sababood ayamaa magdhowgii lagu lagu xidhiirinayaa markaa wuxuu sheekhu yidhi fa calalwaadici ka dhigay dhagaxa duldhigay ayaa addamaanu magdhowgii lagu leeyahay maxaa yeelay kudee ku turunturoodkan ayaa qofkan ku kallifay inuu meeshan ku dhaco oo dabeedna saa ku halaagsamo markaa dhagaxan dhigitaankan dhagaxu wuxuu yahay sabab hore oo halaagule waa sababtii hore ee dhimashada inay halaaggan lahayd ceelka qodidiisuna waa sabab labaad waa sabab labaad markaa kaa hore ee sababta hore leh ayaa la raacinayaa markaa awood ahaanna labada sababoodkaasaa xoog badan laakiin haddii masalan qodiddu ay iyadu xagga quw ahaan iyadu ay xoog leedahay oo masalan qof baa ceel si gardaraabu u qoday mid kale ayaa dabeetana mindi dhex dhigay kii markaa qofkii ku dhacay baa mindidii ku dhintay markaa magdhowga waxaa lagu leeyahay ka qoday maxaa le qodidda ayaa iminka labada sababood dee xoog badan oo isaga ayaa dhiciddan keenay facala alwaadici adamaanu kaa waadica dhigay ayaa damaanka lagu leeyahay dee waanaynu da ehlu damaan waa inuu yahay kaa dhigi waa inuu ehlu damaan yahay oo hadduu masalan gaal xarbiyahoo kale dhigo ama bahaloo kale ayaa dhigay dee midkoodna markaa damaankii laguma leh markaa weliba waxaynu nidhi wa waqacal caairu kan ku turunturoodan uu ku dhaco qasad la'aan baynu nidhi haddii uu dee isagu dalaq isku siiyo taana magdhow ma jiro haddana wuxuu sheeku uhi fain lam yatacadda alwaadicu kan dhagaxa dhigay ayaan isagu xadgudub la imanin waa maxay dee ninkani meel uu leeyahay buu ka qotay kanna dhagaxa wuxuu dhigay meeluu isagu leeyahay oo masala meel u dhaxaysa oo ku soo dhow buu ka qoday ceelka kanna dhagax buu xaggiisii dhiguu is yidhi dee dadkaagu yay ku dhicina xaggan ha ka maraan mid baa dee dhagaxii isku taha oo ku dhacay falmanquulu sida la soo raray tadminu lxaafiri ka qoday ayaa laga magdhabayaa oo magdhowga raacaya maxaa yeele isaga ayaa markaa mutacadiya kan waadici isagu ma xadgudbin walow wadaca hadduu dhigo xajaran dhagax wa aakharaani laba kalena xajaran bay dhigeen fa cuhira bihimaa labadii baa lagu wada turunturooday fadamaanu magdhowgu waa alaaun waa saddex waqiila waxaa nisfaani waa laba qayboodun baa leeyihi waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof dhigo masalan dhagax buu dhigay wado si wuxuu dhigay xadgudub ah wa aakharaani xajaran laba kalena dhagax bay dhigeen fa cuhira bihimaa qof baa labadii dhagax dhexdoodii intuu masalan labadii dhagax isbulayaal buu dhexdoodiiba cagta saaro wuu dhacay waa ku turduroo sidii buu ku dhintay fadamaanu magdhowga ninkaa dhintay la magdhabayaa alaaun waa saddex saddex ayaa loo qaybin oo ninkii keli ahaa ee dhagaxa dhigayna ulu baa la xisaabin saddex meelood oo meel labadan kalena dee labadii dalool ee kalea la xisaabinaya xagga madaxa ayaa la dadkii waxyeellada geystay madaxooda ayaa la eegaya qiil baa wuxuu leeyahay adamaanu nisbaan maye magdhowga ninkaa la magdhabayo waxaa loo qaybin laba un oo ka horena nis baa lagu leeyahy ka kalena nis baa lagu leeyahy oo waxaan la dhigay bacdaaba uu laba yahay xaggan madaxa isagu qowlkan eegi maya wuxuu leeyahy waxaan la dhigay mar hadduu laba yahay oo kaasina dhagax keligii dhigay labadana dhagaxunay wada dhigeen labaha loo qaybiyo oo kii hore dhagaxa dhigayna jeexa la saaro magtii labadan kalena jeexa la saaro ayuu isagu qowlkaasi leeyahay walow wadaca hadduu dhigo xajaran dhagax ayuu qof dhigay facaharaa bihi rajulun nin baa ku turuturooday fadaxrajahu dabeedna wuu wilanwiliyo xaggaasuu dhaqaajiyey facathara bihi aakharu mid kale ayaa ku turuturooday daminahu lmudaxriju kaa dhaqaajiyey ayaa magdhabaya waxuu sheekhu leeyahay qof ayaa wuxuu masalan wado ayuu dhagax dhigay facathara bihi rajulun qof baa dabeedna ku turdurooday dhagaxii fadaxrajahu dabeedna dhagaxii ayuu xaggaa u labanlegdeeyey halkii hore u yaallay turunturrada ninka uu ku turunturradaa ka qaado meel kale ay sii dhigtay facathara bihi aakharu mid kale ayaa isku taagayoo kiibuu isla rogo madaxa dhulka ku dhuftayoo naftiibu waa ka booday daminahu lmudaxriju waxaa magdhabayaa kaa labanlegdeeyey ama wilanwiliye ayaa magdhabayae markii hore ku turunturooday maxaa yeelay dee halkanuu iminka ninkani kaga turunturraday isagaa keenay isagaa ficilkiisa ku keenay marka bacdamaaba halkuu falkiisa isagu ku keenay lagu turunturooday isagii baa magdhowgii lagu leeyahay ayaa dhigay markii hore lo odhan maayo halkii hore la dhigay iskaga tegay adaa halka dhigay maad ka qaadi walow cahara hadduu ku turuturoodo biqaacidin mid fadhiya ow naa'imin ama mid hurda ow ama waaqifin mid taagan biariiqi waddada waa maataa dabeetana way sirdiyeenoo labadiba waa dhinteen aw axadumaa midkood baa dhintay falaa damaana magdhow ma jiro in ittasaca ariiqu hadday waddadu ballaadhan tahay wailaa haddii kale falmadhabu waxa weeye ihdaaru qaacidin ka fadhiya in la hadru yeeli waa naa'imin iyo ka hurda la caasinin bihi baa ka ku turunturoodame wa damaanu waaqifinka taagan waa la magdhabi la caasinin bihi ka ku turunturooday se la magdhabi maayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku turunturoodo qof soconaya biqaacidin mid fadhiya aw naa'imin ama mid iska seexday aw waaqifin ama mid mur iska siiyo oo taagan biariiqi waddadii walow casara biqaacidin biariiqi aw naa'imin biariiqi aw waaqifin biariiqi intuba way wada taallaa wa maataa caasirkii iyo macsuuru bihii kii turunturoodya kii lagu turunturay labadiba waa isla dhinteen aw axadumaa ama midkood baa dhintay falaa damaana midna magdhow laguma leh ee labaduba waa hadur in itasaca ariiq haddii waddadu ay ballaadhan tahay dee labadoodiba waa hadur maxaa yeelay dee hortuu kan waxay leeyihiin meesha ama fadhiistay ama seexday ama istaagay xadgudub ma samaynin oo wax la yidhaha lagu magdhabo la yidhaahdo war magdhow bixi ma jiro ka ku turturooday lafdiisu dee waxaa u bannaanayd inuu bannaankaa iska maray mar hadduu isna soo doonduu saa ku qurhbaxay sidaasay leeyihin haddaba hadalkan inaan midkoodnaba damaan lagu lahayn waxa uu ka raacay minhaajku kitaabkan muxarar ee uu ka soo gaabiyey oo inay kii turunturooday iyo kii fadhiyay iyo kii hurday iyo kii taagnaaba ay hadur noqonayaan ayuu tilmaamaya hase ahaatee hadalkaa waxaa la tilmaamay inuu muxarar oo keliya uun ku gaar yahay ee rawdaha iyo kutubta kale ee madhabku waxa ay caddaynayaan in waxa la hadur yeelaya uu yahay ka turuturooday ee kaa turuturooday tolkii waxaa lagu leeyahay kan fadhiyey iyo kan hurday iyo kan taagnaaba magtoodii iyaga waa lagu leeyahay waayo mar haddii waddadu ay ballaadhan tahay dee ninka seexdayna gabadfal ma samaynin ka fadhiistayna gabadfal ma samaynin ka taaganna gabadfal ma samaynin ka hirdiya dusha ka soo baxay ee waddada intaa laegday ayagaa un soo doontay kaasaa mutacaddi oo isagoo xadgudubka sameeyey isagii hadur ha noqdo isla markaa tolkii hamag dhabaan wuxuu geystay sidaas weeye hadalkanna yacni waxaa lagu awili karaa baa la yidhi falaa damaana macnaha magdhow ma ahani cala alqaacidi wanaa'imi waalwaaqifi kuwaa magdhow laguma leh tacasub kasta ha iskaga jira kuwaa magdhow laguma leh laakiin caafir inta la kii turunturooday inta la hadur yeelaabaa tolkiina magdhowgii laga qaadaya in itasaca ariiq waa hadduu waddadii waasic tahay wa ilaa yoo waddadii waasic maaha waxa weeya meel yar oo cidhiidhi ah oon laba qof isku weydaaranaynin mar hadday waddadu caynkaa tahay falmadhabu ihdaaru qaacidin wa naa'imin nin seexday iyo mid fadhiistay labadaasi waa hadura iyagu horta mar haddii waddadu wax yaroo cidhiidhiya ay toon laba qof isku weydaaranaynin dee ka seexday in madaxa la yskaga taagay isagaa dhigtay ka fadhiistayna waa la mid oo waa ihdaaru qaacidin wa naa'imin maxaa yaele waddada marka caynkaas waa marid uun fadhigan iyo seexashadan ayay ku gabad faleen laa caasirin bihimaa kii ku turunturooday hadduu gidaarkii madaxa ku dhufto oo uu dhintay isaga la hadur yeeli maayo laakiin labadoodii waa la hadur yeeli maxaa yeele isagu dee gabadfal ma samaynin ee labada tolkood ayaa lagu leeyay magtiisii waa damaan waaqifin weeye halkii ay ka hurdeen ama ka fadhiyeen hadduu taagan yahay isaga waa la magdhabayaa maxaa yeele shaksigu dee waddadii la marayay wuu wuu istaagi karaa oo dee ama wahsi iyo markaa yuu isu taagi karaa ama hadal maqlidii amase ama qof rafiiqa sugidii markaa istaaguna dee waxa uu ka mid yahay waddada dheefteeda ayuu ka mid yahay markaa qofkii istaagay isaga la hadur yeeli maayo laa caasirin bihi kii ku turunturooday isaga la magdhabi maayo oo isagu gabadfal buu sameeyey qofka waddada taagan dee maad iska dhaafdin way mar haddaad adugu kortay hadee magdhowgii lagu leeyahay weeye markaa sidaa u kala fahma wailaa falma haddii waddadu ay cadhiiri tahay falmadaabu ihdaaru qaacidin wa naa'imin waa in ka fadhiya iyo ka hurda la hadur yeelaya la caasirin bihima labadooda kii ku turturooday la hadur yeeli maayo waa la magdhabaya wa damaanu waaqifin kii istaagay waa la magdhabayaa la caasirin bihi ka istaagay ka ku turturooday la magdhabi maayo waa la hadur yeelaya faslun fiima yuujibu shurkata fi damaan waxau halkan nooga hadlayaa bal waxyaalaha keena magdhowga in lagu shuraakoobo istadamaa ida stadamaa markay ishirdiyaan bilaa qasdin ujeedda la'aan fa calaa caaqilati kullin mid la arka tolkii nisfu diyatin mukhafafatin diyo la fudaydiye barhkeeda ayaa lagu leeyahy ee wain qasadaa hadday u qastiyaan fa nisfuhaa barhkeedoo muqalladatan la adkeeyey baa lagu leeyahy aw axaduhumaa baa u qastiyey falikullin xukmu mid waliba xukunkiisa ayuu leeyahay wa saxiixunaa anna calaa kullin mid kasta kafaaratayni laba kafaara lagu leeyahay waxuu sheekhu leeyahay haddii ay ishirdiyaan istadamaan macnaa waa markay fooda isku dhuftaan laba qof oo xoro oo dhammaystiran ama oo xafushanaadaan ama ha soconayaan ama ha sii jeedaan ama ha sii kala jeedaan hadday ishirdiyaan bilaa qasdi qasad la'aan bay isku hirdiyeen dee waa laba indhalo oo la sii daayo jig ama dee madowbaa bay ku jireen ama dee waa dadkan imankooda fikirayo waaba markaa meel bay la yar haysteenoo waa isku dhaceen labadiiba dabeetana waa qurhbaxeen facalaa kullin facalaa caaqilati kullin mid la arko tolkii waxaa lagu leeyahay nisfu diyatin mukhafafa diyo la fudaydiyey barhkeed ayaa tolkii lagu leeyahay oo la siinaya waratadii kale diyo la fudaydiyey ayaa barhkeed la siinayaa waayahay maxaa nisl horta loo yidhi waxa nis loo yidhi qofkani wuxuu ku dhintay ficilkiisa iyo ficil qof kale markaa isaga qaybka qaabilsan waa la hadur yeelayaa ilan isku dhacan ayuu qofkii ku dhintay markaa waa falu isagu leeyahay ee midowka kale leeyahay markaa inta isaga qaabilsan waa kala badhay isagaa hadur yeel ilayn isagii wax laysaga qaadi maaye niska horta halkaasu ka yimi xaggeebay mukhafafo ka ahaatay mukhafafana waxay ka noqotay waa khata maxdi ah waa gef badhax tiran oo xaggaasay mukhafafo ka noqotay oo waxaa la yidhaha wax kasta oo dee qofka falkiisa iyo fal cid kale isugu yimaado qofka kale damaanka lama wada saaro waxa la yidhaha masalan haddii adoo soconaya uu qof kabta xagga dambe iskaga taago ood ku dhaqaaqdood kab kar kaga siiso waa la kabtii waa laydin dhinaynoo kala badhow baa lagu siin waayo dee kabtani ku joogsiganoo qudha kumay gooyna ku dhufatkaas ku dhufadiyo ku joogsigii oo laysu geeyey ayay ku gooday haddaad dee dafis tidhaahdaan oo cirkaa iskala timaadaan oo halkan madaxa ku wada dhufataanna oo labadiin isla dhacdaanna iyaduna waa la mid oo qofkii la wada saari maayo wayn qasadaa haddaba labadoodaba waa u qasdiyeen istidaamkan iyo isjiidhkan labaduba waa u qasdiyeen oo de waaba dagaalamayeen fa nisfuhaa muqallada diyada barhkeed oo la adkeeyey baa mid kasta tolkii lagu leeyahayoo ka kala dadka dhaxlaya la siinaya markaa nisfu diyana dee waa sidaynu soo sheegnay muqalladana waxaa loo adkeeyey dee qatliga ayaa shibulcamdi noqonaya shibulcamdi ayuu noqon se haalibka dee istidaamkaasi ma dilo camdi maxdiya markaa kama suurtogelayo oo qisaas ku tacalluqi mayse hadduu midkood dhinto ka kale si aanu dhiman aw axaduma midkood baa qastiyey midkood baa wax jiidhay sidii bay ku dhinteen falikullin mid la arka xukmuhu buu leeyahy mid waliba xukunkiisuu leeyahayoo xukunkiisuna waa maxay dee kii eer camdiyeyna waxa tolkiisii lagu leeyay nisfudiyo muqallado ah kii aan qastiyinna nisfudiyo mukhafafabaa tolkii lagu leeyahy وصحيح وقال صحيح أن على كل مد كستا كفارتين تركديسي waxa lagu leeyahay laba kafaaro labada kafaara xagee ka mid waa nafdiisu dilay ta kalena waa saaxiibkii uu dilay qayl waxay ku shiraakoobeen laba naf halaagood oo kafaaraduna dee ma kala badhowdo khabar ma noqoto qofka nafdiisa dilana kafaara lagu leeyahay waaye wa in maataa hadday dhintaan maca markuubayhimaa iyagii waxay fuushanaayeenba haddaysa dhintaan fakadaa sidaas weeye wa fii tarikati kullin mid la arka wuxuu ka tegayna nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisa qiimaheeda niskeeda ayaa lagu leeyahy wa sabiyaani labadii sabi ow majnuunaani ama labadii waala ka kaamilayni ayay la mid yihiin laba dhammaystiran وقيل وعين أركبهما الولي هدوف شيء تعلق به الضمان مقدو يسقون بالراعي ولو أركبهما أجنبي هدوف شيء ضامينهما ومقدو ودابتيهما يجي لو دابوه مقدو وعلى شيخ لا يهي هذه أي دنتان أيجي وحي فوشنايين با مثلا لبقى جديد بيكلا فوشنايين وادنتين laba faras bay kala wateen laba awr bay kala wateen waa qurhbaxeen fakadaalika hortuu xukunku waa sidaas oo xagga diyada iyo xagga kafaaradaba waa sidaa waxaase la kordhinayaa fii tarikati kullin mid la arko tarikadiisa iyo wuxuu ka tegey nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadii uu fuushanaa qiimaheeda barhkeeda ayaa lagu leeyahay qiimaheeda barkeeda ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay dee daabaddani waxay ku dhimatay fal qofkan iyo fal mid kale markaa intii ficilkiisa qaabilsan nisa waa la hadur yeeli nis uunbaa la soo qaadi markaa markaa mid walba waxaa lagu leeyahay tarikadiisa uu ka tegey daabadii ka kala fuushanaa qiimaheedii oo la kala badhay barhkeed isutuuridina halkan way ka iman kartaa laakiin xagga diyada istuuridii kama iman karto waayo dee warasaa la siinaya warasa iyo caaqilana waa kala gaar tol iyo dadka dhaxal kalena waa kala gaar allahuma dee inay tahay tolka mid waliba ciddii dhexlaysay unay tahay geelna aanu jirin haddii geelna la waayo cid walbana ka mid walba ka dhexlayana caaqilashii inuu taqaasi yimaado waa dhici karto la idhaha isu tuura waaya waa sabiyaani oo majnuunaan waxaa meesha ishirdiyey laba sabi ama laba majnuun oo waalan ayaa ishirdiyey ka kaamilayni waxay la mid yihiin laba qof oo dhammaystiran oo kuwaynu ka soo hadallay ah oo waxay dee xagga diyada nisudiyadii iyo xagga takliidka iyo takhfiifka fududaynta iyo khafiifintaba maxaa yeelay haddii majnuunka iyo sabiga ka waalan iyo ka sabiya hadday nooca tamyiizin leeyihin wax kala garanayaan camdigooda camdi baa la yidhaha sharci ahaan camdigooda waa camdi haddii kale oonay waxba tamyiiz lahayn dee camdigooda khatahunba markaas ka noqonaya waa markay dee naf ahaantooda u fuulaan qiil baa wuxuu leeyahay in arkabahuma alweliyu hadduu weligu fuushiiyey oo weligii kuwa yar isagu waxaan saaray tacallaqa bihi damaanu isaga ayaa mag dhabayaa isagunbaa damaankii loo raacay maxaa yeelay khatar baa ku jirtay iyo waxaanay ka soo bixi karin kan waalan iyo dee kan yare walow arkabahumaa ajnabiyun hadduu fuushiyo ajnebi ar adnebilow farasimu ku dhacbudi adnebilow farasimu ku dhacmudi ajnebi daaminahumaa wa daabatayhimaa isaga ayaa labadooda iyo labadoodii daababa isaga ayaa mag dhabaya isagaa tacaddi ku sameeyey fuushiinta uu fuushiyey ibnu mundirna ijmaac buu ku soo naqliyey arrintaa ow xamilaani laba uur labay sirdiyey waasqadata labadii ilmana waa soo tuureen fadiyatu kamaa sabaqa hortu magtu waa sidii inoo soo hormartay wa calaa kullin mid la arkana arbacu kafaaraatin afar kafaaraa lagu leeyay cala saxiix haddaan qabo wa calaa caaqilati kulli mid kasta tolkeedna waxaa laga doonayaa caaqilati kulli nisfu quratay jiniinayhima labadooda uur jiif labadoodii quro mid walba niskeed ayaa laga doonayaa oo mid iyo laba nisoo quraa laga doonaya waxau sheekhu leeyahay haddii ay meeshan isku hirdiyaan laba urure laba dumaroo hoola waasqada taa dabeetana halkaasay ilmihii calooshii ku jiray ay ku soo rideen marka ayagina waa raaceen inta iyagina waa dhinteen ilmihiina waa dhinteen fadiyatu kamaa sabaq hortu magti waa sidii noo soo hormartay oo dee mid walba diyadeeda barhkeed ayaa tolkeed lagu yeelanaya nidka kalena waa la hadur yeelayaa oo waa intaa ila qaabilsanay waxaa kaloo ku waajibaya tarikada mid la arka waxaa labadaa urka arbacu kafaaraatin cala saxiix afar kafaarana waa laga doonaya oo xageehii kala yimaadeen midi nafteeda ayay marka hore ugu waajibaysaa midina waxay ugu waajibi uurjiifkeedii mid labaadna waxay ugu waajibay gabadhaa kaley dishay mid saddexaadna afraadna waxay usii waajibay uurjiifkeeda mid walba afartaa kafaaro ayaa laga doonaya maxaa mid waliba dee waxay sabab ka geysatay afar nafood halaagood ayay sabab ku leedahay wa calaa caaqilati kullin mid la arko labadaa dumar ah tolkeed waxaa lagu leeyahy nisbu qurnatay jininayhima labadoodii jiniin labadoodii urjiif labadoodii quro barhbarhkood ayaa lagu leeyahay quradu way noo iman doontaaye xilligii hore addoon bay ahayd qiimaheedu uu shan halaad yahay maanta waa shan halaadun quradii markaa mid kasta waxaa laga doonayaa ayada uurjiifkeedii shan laba halaad iyo bar baa looga doonaya masalan hadduu laba halaad iyo bar baa looga doonaya ta kale uurjiifkeediina laba halaad iyo bar baa looga doonayaa iyadu shantaasay bixin ta kalena shanta kale ay bixin maxaa yeelay gabadhan uur kale hadday dee nafda wixii caloosheeda ku jiray ay waxyeelayso oo ilmihiisa quradii oo dhammi tolkeeda ayay ku waajibaysa xagga qurada dee waxba kama hadur yeelin oo waxba iyada ka lumi maayaan xagga qurada xagga diyada nis baa waajibaya nisna waa la hadur yeelaye laakiin xaggan urjiifka shantiisi waa ku wada waajibayaanoo ayada waxba la hadur yeelay maxaa yeelay jiniinku de ajnabi buu dumarkan ka yahay ajnabi buu ka yahay marka iyada waxaa laga doonayaa nisfulquro jiniinkeedii iyo nisfulquro kii kale ah ta kalena waxaa laga doonaya nisfulquro keediiah iyo nisfulquro kii kale ah ayaa laga doonaya ow cabdaani laba addoon bay sirdiyey fahadurun akaka ow safiinataani bay sirdiyey laba dooyo fakadaabatayn laba daaba un bay la mid yihiin walmallaaxaani labadii maxaa kabtanadii ama kuwii waday ka raakibayni bay la mid yihiin in kaanata allahumaa haddii ay iska leeyihiin ee fain kaana fiihimaa maalun ajnabiyun haddii uu ku sugan yahay lazima kullan mid la arkay waxa ku lazima nisfu damaanihi damaankiisa niskii